waxaan ka socdaa idaaradda caafimaadka gaarisa county waxaan u xilsaaranahay cudurraha aan la kala qaadaynin iyo cudurraha dhimarka maanta maanta waa maalin weyn maxaana ku xusaynaa halka maalinta dadweynaha maskaxda caafimaadka maskaxda ayaan ku xusaynay halka gaarisa primary school waxaana u sheegaynaa bulshada gaaris inuu cudurka maskaxda uu yahay cuduraha kalay iyo kuwa maleeriyada oo kalay cuduraha nimoniaga oon cudur takoor uusan ahayn oo ruux kastaba uu ku dhici karo yar iyo weyn sheekh iyo qof kale oo meel kastaba oo xil ku hayo oo cudurkan uu cudur dhab ah uu jiro laakiin uu yahay cudur oo liska gaari karo intuu yaryahay sheeyaha keenayaan ay yihiin waxaa ka mid ah mandooryaha daawooyinka wiilasheenna dhallinyarta maalin hadda waxaa ku soo badanaysa bulshada in ay aad u isticmaalahayaan daawada oo daroogada oo noocyo badan ay kala yihiin waalidiinta markan waxaan baaq ugu dirahaynaa ilmahaada inaad ka warhaysaan iskuulahooda meelaha iskuulaha meelaha gaargaar ayaa lagu meele la garan ayaa lagu gadaa marka waxaan rabnaa ilmaha inay ka warhayaan waxay cunayaan hadday arkaan ilmahooda inay isticmaalayaan inay ku daynin ay la hadlaan inay daayaan haddii lacallaa uu u keena dhimirdoonna inay isbitaalka ay geeyaan oo takhtar ay la kaashadaan oo daawooyin la siiyo safo ay xanuunka ugu sii ziyaadin ilaa dhimirkooda ay beelaan midda kaloo keeni karta waxaa waaye waa siif siifka qof uu dadkiisa hooyo ama aabbo ama abti ama awow uu cidda hadduu hadda ka hore uu waashay uu jiro wuxuu soo raacaa dhiigga siifka marka waa iyadana ka mid waxaa keenayo midda kale waxaa waaye stressful events yacni qof kaa geeriyoodo ama ay noqoto waxaadan u qaadan karin ana filanaynin inay ku qabsadaan ama accident oo shil oo dadkaaga dhinto marka midda oo kale waxaa waaye wax naxtin leh ruux kastaba si uu rabo uma qaadan karo waa wax oo bini'aadanka qalbi jab u keenayso marka anagoo muslin ilaahay naga dhigay oo ilaahaygeenna iimaankeenna inaan ku xirnaano waan inaan u samarno haddaa aragtay inay kaa badinayso oo isbitaalka tagto wax psychosocial counseling la dhahaa jirtaa waa lagu waanin safo ay level kale oo waali ay u gaarin marka midaasna way ka family breakdown dad isqabaan nin yar naagtiisa oo isqabo familigii oo degan hadday isgafaan ay furitaan imaadana iyadana way ka imaan kartaa maxaa qofka lagu garan karaa inuu cuduraha maskaxda cudurka maskaxda uu hayo marka wax yar ayuu ka bilaabani marka ugu hore qofka waxaa arkaysaa cajis fara badan madax xanuun fara badan fikir fara badan qofkii waxaa laga yaaba hadduu qofka dadka isku dari jiro oo faraxsanaa inuu qofkii uu ka ahaado meel cidlo keligiis inuu uu keligiis ku nool uu noqdo dadkii uu isku soo darin bulshadii uu ka ahaado stress uu haayo wixii aad u jeclaa inuu sumeeyo ama shaqadiisii performancekii inay hoos oga dhacayso qofkii waxaa laga yaaba marka qaar hurdadii inay ka halaawdo hataa guriga xaaskiisii isagoo la macbalaadahay hataa ay ka yaraato ama ayba ahaatoba qofkii qabayskii hataa uu ka halaabo qaarkoodna waxay kuula imaanayaan waxay hadduu ka bato stresska waxay dhahayaan adduunka noolashadiisa wax lasii jooga ma aha marka wax yar wax yar ayuu wax ku bilowdaa marka qofkii haddaad ku aragtaan sheeyaal aan aad aan u fiicneen oo awalna aad ku aqaani jirin waxaa la rabaa inaad kii walaalkii ama hooyadii ama aabbihii ama dadkii bulshada ku nool inaad qabataan ood waanisaan haddaad gaari kartaan isbitaalka aad u qaadaan dakhtariinta isbitaalka jooga oo u taksuusan cudurka dhimarka aa noo joogaa waa la waanini hadday wax daawo leedahan daawadaa la siini intaa waqti bay leedahay midda kale anagoo muslimiinna waan aaminsannahay inay qur'aanka uu ilaahay soo dejiyo ay daawo tahay